kulan wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala jaan qaada ee meel kastoo dunida ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxaana kusoo dhawaataan warka subax qodobada ugu waaweyn idinahayana waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta la dhaarinayo xilli ay ku beegan tahay maalinta loo aastay iyo dhaarinta xildhibaanada cusub dowlad goboleedka hirshabeel oo ku baqayn si shuruud la-aana loo fasaxo kursi guddida doorashooyinka hore u hakiyeen oo uu ku jiro fahad yaasiin xaaji daahir faahfaahinno ka soo baxaya dabley hubaysan oo baastoolada gudaha beledweyne ku dilay guddoomiyihii hore ee waxbarashada gobolka hiiraan guddida hirgelinta doorashooyinka oo fasaxay laba kursi oo dogaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed halka kursi kalena ay dib u dhigeen doorashada kuraas ka mida golaha shacabka oo maanta lagodayna ka dhacda magaalada jowhar maamulka galmudug oo xaqiijiyey inay degmada caabud waaq ay ku dileen falal amni darre ka dhaca halkaasi akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn dhimashiyo dhaamac khasaare geystay oo ka dhacay dalka masar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale kulan wacan akhyaarta hawada nagala jaan qaaday meel kastoo dunida ka joogtaan halkaad naga dhegaysanaysaan waa raadiyo dalsan waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku hastaysan tahay afar iyo tobanka bisha afraad laba kun labaiy labaatan warka waxaa soo saaray jowla shaakir anigoo cabdiwahaab culgujaana waanla socodsiinaya aan ku bilaabe xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo maanta la dhaarinaya xilli ay ku beegan tahay maalinta loo asteeyey dhaarinta xildhibaanada cusub jowla shaakir haynoo waramo iyadoo maanta ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha abriil tahayna maalintii loo aseeyey dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee cusub ee dhowaan la doortay shahaadadana qaatay saacadaha soo socda ee maanta ayaa waxaa la filayaa in teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho ay ka dhacdo dhaarinta xildhibaanada labada aqal gaar ahaan kuwa dooran ee shahaadada xildhibaannimo kal hore qaatay xalay xogayaasha labada aqal ayaa waxaa xildhibaanada ku wargeliyeen inay tagaan dugsiga tobabarka jenaraal kaahiye si halkaasi looga qaado lana geeyo teendhada afisyooni ee xindaabka xalana si loogu dhaariyo xildhibaannimo inka badan laba boqol oo xildhibaan oo isugu jira labada aqal ayaa shahaadada xildhibaannimo qaatay kal hore kuwaas oo maanta dhaarintooda la bilaabayo waxaana jira xildhibaano aan weli qaadin shahaadada xildhibaannimo kuwaas oo weli aanan tegin goobta ama sidoo kale xarunta guddiga doorashooyinka oo shahaadada bixinaya xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed ayaa ka mid ah kuwa aan weli qaadan shahaadada marka laga reebo saddex xildhibaan iyaga oo ka gudoosan kuraas la hakiyey balse xalay guddiga doorashooyinka ay fasaxeen waxaana la filayaa inay maanta yimaadaan magaalada muqdisho ayna qaataan shahaadada xildhibaannimo si dhaarta ay uga qaybgalaan amniga guud ee teendhada afisyooni ee xandaabka xanana ee muqdisho ayaa aada loo adkeeyey waxaana ciidamada booliska soomaaliya ay xireen wadooyinka gala iyo kuwa ka baxa teendhada afisyooni ee muqdisho dhaarinta xildhibaanada golaha shacabka ayaa jadwalkii loo asteeya ku dhaceysa maanta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kuwooda qaatay shahaadada ayaana la dhaarinayaa maamulka koonfur galbeed xildhibaanadiisa ayaana maanta la filayaan muqdisho ay yimaadaan maadaama shalay guddiga doorashooyinka heer federaal ay gaareen magaalada baydhabo xarunta gobolka baay eena fasaxeen laba kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya tabashadii ay qabeen maamulka koonfur galbeedna la xaliyey dalka soomaaliya ayaa hadda wuxuu u jihaysan doonaa jiho kale maadaama doorashada golaha shacabka gebagabo ay marayso xildhibaanada shahaadada qaatayna la dhaarinayo halka sidoo kale la qorsheynayo in bilaha soo aadan doorashada madaxweynaha dalka soomaaliya ay dhacdo taas oo dadka intooda ugu badan ay doonayaan in oo dalku isbedel siyaasadeed uu ka dhaco muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladda dalka soomaaliya ayaa aada loogu deerinayay isfahamwaa siyaasadeed ee dhanka doorashada ayaana jiray ugu dambeynse waxaa muuqata in hadda oo u jihaysanayo dalku jiho kale oo doorasho ah kana duwan tii hore
cabdisalaan juule shaakir oo warkaa la socodsiiniyey waa mahadsan yahay guddida hirgelinta doorashooyinka oo fasaxay qaar ka mid a kuraastii lagu munasanaa natiijadooda xubno ka mid a guddida fiid oo uu hogaaminayo guddoomiyaha guddida mudane muuse geele yuusuf oo aaday magaalada baydhabo ee caasimada ku meelgaarka ee koonfur galbeed soomaaliya xalinta tabashadii kasoo laabatay saddex kursi oo degaan doorashadoodu ahayd koonfur galbeed soomaaliya ayaa go-aan kasoo saaray kuraasa isnimadoodu kala tahay hob laba boqol afar hob boqol iyo saddex hob boqol konton iyo afar guddida ayaa fasaxay kuraas kale ah hob hob boqol iyo saddex hob laba boqol iyo afar ee dogaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed soomaaliya
waxaan maanta halkan ku qabanaynaa war-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal war-saxaafadeedkani waxa uu u dhigan yahay guddiga hirgelinta federaalka guddoomiyaha guddoomiye muuse wafdi oo hogaaminayo oo magaalada baydhabo yimid una yimid xalinta quraas buuq ka jiray waxaa war-saxaafadeedkan uu ku salaysan yahay asal ahaan maanta waxaan la kulannay odayaashii dhaqanka ee quraas iyo buuq ka taagnaa bulshadii rayadka maamulka qeybo ka mida baadhitaan aan ku sameynay guddiga siid dukumentiyada ay gacanta ku hayeen waxaa noo soo baxday kursiga hob iyo kursiga hob waa boqoliyo saddex iyo laba boqol iyo afar in ay fasaxan yihiin wixii hadda ka dambeeya oo wax buuqa uusan ka taagnayn halka ay weli hakisan yahay kursiga boqol konton iyo afar oo doorashadiisa dib loogu celin doono ummadda soomaaliyeed waxaan ugu bishaareyneyna in wixii hadda ka dambeeya golaha shacabka ee south west inay toos u tegi doonaan goobta dhaarta kadib markay qaataan shahaadooyinka xildhibaannimada waxaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan south west waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsanaa ay noo soo dhoweeyeen waxaan ilaahay uga baryaynaa in uu abaaraha iyo colaadaha ka dulqaado ummadda soomaaliyeedna ay horey u socoto dowlad macnalena ay noo timaado wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa gartay faahfaahino intaas haddaan kaga soo noqono warkaasi kursiga la hakeye fahad yaasiin waxaa ka dhalatay halahayn aada u badan guddida hirgelinta doorashooyinka oo fasaxay laba kursi oo deegaan doorashadoodu tahay koonfur galbeed soomaaliya
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa waxaa lagu sheegay in dowlad goboleedka hirshabeelle ay aada kaga xun tahay hakiinta sharci darrada ah ee lagu sameeyey kursiga hoob eber siddeetan iyo lix ee doogaan doorashadiisu tahay hirshabeelle kaas oo loo doortay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha mudaxileedkiisuu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ee fahd yaasiin xaaji daahir hirshabeelle waxay caddeynaysaa in doorashada kursigaasi loo maray hanaan waafaqsan heshiiskii toddobiyi tobanka sebteembar laba kun iyo labaatan iyo habraacyadii doorashooyinka oo sax ah goobjoogna ay ka ahaayeen guddiyada siid fiid iyo guddiga xalinta khilaafaadka wax cabasho ahna aysan ka imanin beesha leh kursigaasi iyo murashaxii ku tartan musharaxiintii ku tartantay sidaas darteedna ee natiijadiisu tahay mid sax ah ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka hirshabeelle sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowlad goboleedka hirshabeelle ay ka digayso tallaabooyinka ay guddiga fiid markii loo eego ku xagaldaacinayaan dhammaystirka doorashooyinka dalka hirshabeelle waxay caddeynaysaa in kursiga tursigiisu yahay hob eber siddeetan iyo lix aysan jirin wax habraac qaldan balse loo haysto dana siyaasadeed taasina waxaa caddeen u ah in guddiga fiid uu fasaxay kuraastii lala hakiyey iyadoona aysan jirin wax habraac qaldan ah oo la fasaxay arrintuna ay tahay kuraastaasi in arrimo siyaasadeed oo kala duwan loo haysto ugu dambeyntii maamulka hirshabeelle ayaa si shuruud la-aan ugu baaqay guddiga fiid inay u fasaxaan kursiga tirsigiisu yahay hob eber siddeetan iyo lix dhowr heshiis dhowraanna heshiisyadii madasha wadatashiga qaran si looga fogaado wax kasta oo dib udhici wax kasta oo dib u dhac u keeni kara doorashada dalka ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay dowlad goboleedka hirshabeelle
cabdisalaam juul shaakir warkaa inla soo codsiinayay aad buu u mahadsan yahay doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo lagu wado maanta inay ka dhacdo magaalada jowhar guddida hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka hirshabelle ayaa lagu wadaa in maanta oo magaalada jowhar ay ku qabtaan doorashada laba ka mid a kuraasta golaha shacabka labada kursi oo jadwalkooda kal hore la shaaciyey ayaa dib u dhacay doorashadoodu sababo la xidhiidha muran ka jiray soo xulista ergada iyo odayaasha dhaqanka balse waxaa la xaliyey tabashadaasi waxaana la doonayaa in maanta la qabto kuraastaasi oo ay sumadoodu tahay hob eber afar iyo labaatan uu ku fadhiyay cabdulqaadir carabow ibraahim balse la reebay waxaana ku tartamaya maanta maxamed axmed maxamed beerey yuusuf eh, maxamed cabdi iyo bashiir maxalin xasan kursiga hob laba boqo- boqol iyo lixan idhaahde waxaa ku fadhiyey een, mina shibis waxaana maanta ku tartamaya ismaaciil xaadoole oo dhowr jeer guddoomiye kasoo noqday degmada balcad shadoor xaaji iyo murashaxiin kale doorashada kuraasta taalla magaalada jowhar ayaa gabagaba ah waxaana harsan keliya saddex kursi oo kale ah laba kursi oo ay ku kala fadhiyaan wasiirka hore ee amniga maxamed abubakar islow ducaale iyo wasiirka amniga ee xukuumadda ra-iisul wasaare rooble cabdulaahi maxamed nuur iyo kursigii ay ka geriyootay allaha naxariistii jannaha siiyey caroogii cadaaladda aamin maxamed cabdi aan ku sii soconnay markana aan jaleecno akhbaaraadka dibadda dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil khasaare geystay oo ka dhacay dalka masar shil khasaare badan geystay ayaa waxa uu ka dhacay dalka masar kaas oo lasoo warinayo dhimasho iyo dhaawac kala duwan oo uu geystay wararka ka imanaya dalka masar ayaa sheegaya in bas nooca dalxiiska qaada ay isku dhaceen gaadhi xamuule xil ay marayeen waddo ku taalla koonfurta dalka masar shilkaas ayaa sababay inuu dabaqabsado gaadhigii baska ahaa waxaana halkaasi ku dhintay toban rakaaba halka ay ku dhaawacmeen afar qof sida la sheegay kuwaas oo u kala dhashay dalaalka faransiiska beljum siday xaqiijiyeen mas-uuliyiin sarsare oo u hadlay dalka masar shilalka ayaa ka dhacay meel shan iyo konton kilomitir u jirta koonfurta magaalada qadiimiga ah ee lugusar xilli ay kusii jeedeen daanta galbeed ee webiga niil si ay halkaasi ugu soo daansho daanshoodaan kasakow dalxiisayaasha ajanibiga ah waxaa sidoo kale shirkani ku geeriyooday dad masaari ah oo tiradoodu kor u dhaafaysa sida la shaaciyey afar iyo toban qof oo ay ku jiraan sideed qof oo u dhashay dalalka faransiiska iyo lix qof oo u dhashay dalka belgium ilaa haatan ma cadda sababta keentay burburka shirkan lixaadka badan muuqaalo la faafiyey oo lagu faafiyey baraha internetka ku kulanto waxay muujinayaan baska oo ololaya sida dadweyne goobta tagay ay soo duubeen guud ahaanba saaxiibadii hawada nagala jaan qaadaya warka subax oo la socodsiinaya anigu cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja waxaana soo saaray juule shaakir waxaa farsamanaya cabdiwahaab cabdulqaadir xasan mar kale intaan hawada ku kulmano dhammaantay waxaan igu dhaafanaa nabadgelyo rabadaan mubaarak
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel